galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah toddoba-iyo tobanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeenna galabtaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashooyin iska soo horjeeda oo maanta ka dhacay jubbaland waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi la xidhiidha sharci cusub oo taabanaya muhaajiriinta oo uu toddobaadkan soo saaray maamulka madaxweyne trump qof kasta oo dowladda ka codsanayo inay wax siiso ayuu sharcigan saamayn ku yeelanaya qofka qofkii ama green car raba inuu ablay gareeyo ama qofkii raba inuu viisa ku soo galo waddankan marka labadaas gruub ayuu sharcigan aad u efekta garaynayaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada hees hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii iyo caalamka
cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta mar kale loo doortay inuu sii hogaamiyo baarlamaanka kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada kismaayo raalli ahada dhegeystayaal doorasho uu qabanqaabiyey maamulka ayuu guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee jubbaland guusha uu ku helay codad dhan shan iyo konton cod doorashadii maanta ka dhacda kismaayo ayaa waxaa sidoo kale lagu doortay laba guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa loo doortay xildhibaan aadan khaliif oo helay laba iyo toddobaatan cod halka guddoomiye ku-xigeenka labaad loo doortay cabdi baaley xuseen oo helay saddex iyo toddobaatan ka mid ah codadka la dhiibtay cabdi baaley ayaanay cidna la tartamin kadib markii musharaxii la baratami lahaa uu tanasulay ciidamada amisom ayaa sugayay ammaanka goobta ay doorashadu ka dhacday iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo khamiista soo socota dhinaca kale doorasho kale oo ka dhacday kismaayo ayay xubnaha mucaaradka ee dhowaan samaystay baarlamaan midkan kasoo horjeeda waxay iyana ku doorteen guddoon baarlamaan
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay heshay warqad maxkamadeed oo ay kula soo wareegi karto markab weyn oo ay leedahay dowladda iiraan kaasoo hadda lagu hayo xeebta dhulka oo ingiriisku maamulo ee gibraltar amaba jabal taariq warqaddan maxkamadeed oo jimcihii shalay u bixiyey xafiiska garyaqaanka maraykanka ee magaalada washington ayaa muujinaysa in maxkamadii ay ogolaatay la wareegista markabkan markabkan ayaa adhahdee maraykanka ayaa daba socda inuu la soo wareego markabkaas iiraan oo lagu magacaabo grace one kaasoo ay saaran yihiin saliid xaddigeedu yahay labo dhibic hal milyan oo bermiil iyo lacag dhan sagaal boqol shan iyo sagaashan kun oo dollar iyadoo sababta la wareegistuna ay tahay inuu xiriir la leeyahay ciidamada ilaalada islaamiga kacaanka ee iiraan kaasoo maraykanku u aqoonsan yahay urur argagixiso maxkamadda sare ee jabal taariq ayaa khamiistii go'aamisay in markabka la sii dayn karo in yar kadib markii maraykanku u bilaabay dacwad lagu sii haynayo hase yeeshee iyadoo maxkamaddu ay go'aankan sii daynta soo saartay ayaa maraykanku weli markabku weli xeebta jabal taariq uu kusii sugan yahay qareenka u doodaya kabtanka markabkan ayaa wakaaladda wararka ee a p jimcihii u sheegay in kabtanka oo dalka indiya u dhashay aanu doonaynin inuu markabka wada ka sii ahaado markabka oo xeebta jabal taariq ku sii daaha ayaa fursad siin kara maraykanka oo samayn doona iskudayo maxkamadeed oo kale uu ku doonayo inuu ku horjoogsado in markabku ka tago xeebtaasi jabal taariq golaha militari ee sida kumeel gaarka ah u haya talada suudaan iyo hogaamiyayaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada khartuum ee caasimada suudaan ku saxiixay heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qaybsanayaan heshiiskan ayaa wadada u xaaraya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban militari iyo rayid oo muddo saddex sano ah xakumi doona dalka kadibna qaban doona doorasho xor ah oo lagu soo dhisayo dowlad rayid ah qodobada ugu waaweyn heshiiska ayaa waxaa ka mid ah in militariga uu talada sii hayn doono muddo sanad ah ka hor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayid a waxaa kale oo ku jira heshiiska in talaadada soo socota oo ku beegan labaatanka bisha agost in la magacaabo ra-iisul wasaare iyo in golaha wasiirada lagu dhawaaqo muddo sideed maalmood ah kadib marka la magacaabo ra-iisul wasaaraha heshiiskan ayaa yimid kadib bilooyin ay dalka suudaan ka dhacayeen banaanbaxyo bishii disembar ee sanadkii hore kasoo bilowday sicir barar ku dhacay qiimaha shidaalka kadibna isu rogay dibadbax ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalkaasi jenaraal cumar xasan al bashiir banaanbaxyada ayaa waxaa ugu dambeyntii ay keeneen in militarigu uu talada xoog uga maroojiyey madaxweyne al bashiir bishii abril ee sanadkan taas oo soo gebagabaysay muddo soddon sano ah oo uu suudaan soo xakumayey cumar xasan al bashiir
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay la kulmay kooxdiisa amniga qaranka si ay uga doodaan wadaxaajoodka sii socda ee uu maraykanku la leeyahay kooxda taalibaan ee afghanistan aqalka cad ayaa sidaasi jimcihii shalay sheegay kulanka ayaa yimid iyadoo ay jiraan warar sheegaya in labada dhinac ee maraykanka iyo taalibaan ay ku dhow yihiin inay gaadhaan heshiis go-aamin doona mustaqbalka ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan kadib markii ku dhowaad sagaaliyo toban sano oo colaada ay dalkaasi ka jireen warar ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in kulanka iyo wadaxaajoodyadu ay si wanaagsan u socdaan madaxweynaha maraykanka ayaa kulanka kadib sheegay in maraykanku doonayo inuu heshiis la gaadho taalibaan haddii arrintaasi ay suuragal tahay
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington waxaa inoo soo socda warar ku saabsan doorashooyin iskasoo horjeeda oo ka dhacay magaalada kismaayo balse warar ku saabsan maraykanka ayaan ku hormari doonaa maamulka madaxweyne trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay sharci cusub oo si gaar ah u taabanaya dadka soo galootiga ah ee ku nool dalkan maraykanka haddaba sharcigan iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira ayay caasho ibraahim aadan caashucuud ka wareysatay aadan bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalka iyo dib udejinta qaxootiga ee gobolka yuta taas oo u adeegta dhammaan dadka imaanaya dalkan maraykanka ee raba in ay sharci ay ka helaan dalkan ugu horeyna waxa ay weydiisay inuu sharaxo sharcigan cusub ee maamulka trump uu soo saaray
sharcigan magaciisa horta waxaa la yidhahdaa public charge ama qof walba oo wax ka qaata benefit ama sida welfareka ama housingka ama qof kasta oo dawladda ka codsanayo inay wax siiso ayuu sharcigan saameyn ku yeelanaya qofka qofkii ama green car raba inuu apply gareeyo ama qofkii raba inuu visa kusoo galo waddankan marka labadaas group ayuu sharcigan aad u effect garaynaya marka sharcigan wuxuu dhaqangeli doonaa bisha octoobar shan iyo tobankeeda wuxuuna saameyn weyn ku yeelan doonaa qofkii green car ka codsanaya isagoo waddanka gudihiisa jooga for example haddii adiga lagugu keenay visa a waddankan timid oo aadan green carka weligaa weli aadan qaadanin oo ii sheeg immigrationka aad ka sugayso inaad green car ka codsato wuu ku saameynayaa haddii na visa lagu xareeyey oo banaanka waddanka banaankiisa aad joogtid ama visa ay ku xareysay xaaskaaga ama waalidiintaada ama waalidkaaga visa aad u xareysay wuu efectgaraynayaa sharcigan marka maxaa la fiirinayaa waagii hore maamuladii ka horreeyey maamulkan aad uma tixgelin jirin in sharcigan wuu jiray weligiisba laakiin donald trump aad ayuu u iisheeg u weyneeyey wuxuu ku daray qof allaa qofkii ingiriis aanan garanaynin waa loo diidi karaa inuu waddanka soo galo visa visooyinkan familka uu kusoo galo waddankan qofkii ay safaaradda u aragto inuu caafimaadkiisa uusan fiicnayn ama dhinaca maskixiyan uusan ka fiicnayn viisada way u diidi karaan qofkay u arkaan in oo aanan shaqaysan karin isagana way u diidi karaan iyo qofkii ay u arkaan in markuu waddanka maraykanka yimaado uu benefit dowladda ka ka codsan doono isagana way u diidi karaan marka waxyaabo badan ayuu ku daray donald trump maamulkiisa waxaad ka warantaa taas waxaad ka hadashay dadkii soo galaya dalka inay taasi quseynayso laakiin dadka gudaha dalkan jooga iyagana sidee u taabanaysaa horta mid waxaan rabaa inaan clear ka dhigo oo ah dadka qaxootiga ah ama dadka asylumka la siiyey sharcigan ma khuseynayo marka taas wel dadkaas waa inay welwelkaas ay ka seexdaan oo aysan ka welwelin sharcigan ma khuseynayo eega keliya wuxuu khuseynayaa qofka waddankan ku yimid viiso oo ay u xareeyeen reerkiisa oo kaleeto dadkaasunbu ayaa kuwaas ayaa welwelkan uu qaban doonaa laakiin qofka haddii let's say qof qof dhalasho maraykan haysta oo banaanka aaday qof kale oo aanan waddankan deganaansho iyo citizenship ka haysan soo guursaday oo rabo qofkaas inuu keeno qofkaas wuxuu la diil garaynayaa safaaradda safaaradda marka waxyaabahan hadda aan soo sheegay dhan ay fiirinaysaa qofkaas marka haddii viisaha viisaha lasoo siiyo wara- maraykanka uu yimaado green carka qofkaas la siinaayo waa temporary laba sano unbay siinaayaan haddii labadaas qofood ay isqab qab- ay isqabaan muddo ka yar laba sano marka labadaas sano oo uu green carkaas la siiyey qofka dawladda waxay fiirinaysaa inuusan n waxyaabahan n uusan dal- dalbanin sida medicaid n lacag uusan stateka ka dalbanin ama guri uusan guri oo daw- guryahan dawladda public housingka la yihahdo inuusan dalbanin because hadhowdii markii green carkaas uu iska bedelayo temporaryga oo midka permanentiga uu qaadanayo n waa loogu diidi karaa qofkaas haddii muddo labiyo toban bilood uu uu ii sheeg dawladda wax ka qaatay waxaad markaa ka warantaa haddii sharcigan ee bataar uu horey u jiray maxaa marka siyaasiyiin badan ka qaylisiinaya oo arrintan ay ugu arkaan inay dhibaato ku tahay dadka soo galootiga ah waxay ka baqayaan in familo badan oo aanan dhalashada waddankan haysanin oo ii sheeg n aanan qaadan doonin benefityadii ay dawladda siin jirtay iyagoo isdhahaya wuxuu dhibaato idinku keeni doonaa hadhowdii markaa citizenshipka aad qaadanaysaan ilaan dadka badidooda lama socdaan sharcigan si fiican uma aysan garanayaan marka stateyada waxay ka baqayaan inuu dhibaato u keeno dadka statekooda jooga oo for example n n caruur badan oo iisheeg ku jira barnaamijyada americaidka in faamiladii ay caruurtooda barnaamijkii ka saaraan hadhowdii caruurtii hadday jiradaan waxay ula ordaayaan emergencyga stateyadii marka waxay ka baqayaan in waqti waqti walba uu qofka n emergencyga uu isticmaalo n lacagta cisbitaalka uu kusoo dirayo aad bay u tiro badan tahay marka lacagtaas badideeda steydyada ayagaa bixiyo haddii qofka uusan wax melikeeda uusan haysanin marka steydyada waxay ka baqayaan in dad badan ay ama homeless ay noqdaan ama guryihii dawladda ay ka baxaan oo hadhowdii guryihii ijaarkii ay iska bixin waayaan ama dhinac dhibaato caafimaad hadday timaado dadkii ay klinikadii tegi waayaan oo isbitaaladii ay ku ordaayaan marka steydyada waxaasoo dhan ayay ka walwalsan yihiin oo hadhowdii dhibaatadaas ayaga kusoo furmi doonta ayay hadda ka gaashaamanayaan dhinaca kale waxaad ka warantaa waxaad carabka ku dhufatay haddii qofka marka horeba kuwa banaanka jooga safaaradii baa imtixaan kasoo qaadays inuu luuqadii yaqaano inuu qofkan hadhow isku fillaan doono markuu dalka yimaado taasi waan gartay dhinaca kale waxaad ka hadashay labada sanee sida kumeel gaarka qofka green carka loo siiyey haddii uu dowladda wax weydiistay in loo diidi karo hadhow in la siiyo green car rasmi ah oo ama deganaanshiyo rasmi ah inta uu ka gaarayo citizenshipki marka haddii marka qofka uu benefitkaas aad sheegtay ama dowladda uu wax weydiistay marka loo diido markaa kadib maxaa ku xigaya ma dalka ka bax baa laleeyahay mise waxaa laleeyahay horta een noqo qof isku fillaada oo waddankan ku noolaan kara u ekow kadib noo soo noqo haddii qofka waddanka gudihiisa uu joogo oo green carkii loo diido marka n tallaabada ku xigta waxay noqonaysaa in qofkaas deportation ama sidii waddanka looga masaafurin lahaa ay dawladda bilowdo ilaa qofkaas uu caddayn ka tusiyo dawladda inuu isku isku filan yahay uusan dawladda wax ka qaadin laakiin dawladda waxay fiirinaysaa in muddooyinkii lasoo dhaafay labiiyo tobankii bilood lasoo dhaafay hadduu qofkaas wax benefit ah oo dawladda ka qaatay sharcigan ayay la tiigsanaysaa immigrationka sharcigan ayuu la tiigsanayaa qofkii
kaasi wuxuu ahaa aadan bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalkii dib udejinta qaxootiga gobolka yuuta ee dalka maraykanka caashe ibraahim caashucuud ayuu khadka telefoonka ugu waramayey dhegeystayaal weli waxaa noo soo socda warbixintii ka hadlaysay doorashooyin iska soo horjeeda oo ka dhacay magaalada kismaayo maamulka jubbaland hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka sahar ciidla nuur ayaa inoo haysa
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oonu ku soo qaadanna qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkii imika dhammaaday wararka maalmihii lasoo dhaafay ugu waaweynaa waxaa ka mid a khilaafka ka taagan doorashooyinka maamul goboleedka jubbaland wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaanu ku eegayaa guddiyo iska soo horjeeda iyo liiska xubno baarlamaan oo ay soo kala xuleen dowladda iyo musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya madaxtinimada jubbaland waxaa weli sii xoogaysanaya kala aragti duwanaanshaha dhinacyada isku khilaafsan doorashada madaxtinimada jubbaland ee ka socota magaalada kismaayo waxa ay guddiga doorashada jubbaland ee uu guddoomiyaha u yahay xamse cabdi barre ay shaaciyeen ilaa saddex iyo toddobaatan ka mid ah xildhibaanada cusub ee jubbaland waxaana munaasabadii lagu dhaarinayay xildhibaanadan cusub oo ka dhacday xarunta guddiga doorashada ee magaalada kismaayo ka soo qayb galay odayaashii dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada la dhaariyey xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hadda talada haya ee jubbaland guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabadii lagu dhaariyey xildhibaanada cusub ee ka dhacday magaalada kismaayo ayaa sharaxaya qaabka ay ku soo xuleen xildhibaanada maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo odayaashu markay noo yimaadeen odayaasha dhaqanka ee bulshada reer jubbaland waxay ka kooban yihiin guud ahaan sidaad og tihiin odayaasha dhaqanka soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasadda timaaddo iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisidda dawladda way dhici kartaa odayaashu way badan yihiin lakiin innaga reer jubbaland say inoogu xisaabsan yihiin waxaa weeye qayb odayaasha guud ee soomaaliya waxay ahayn boqol soddon iyo shan oo soo dhisay laba kun labayo tobankii odayaashaas waxaa jubbaland qayb ka mida ayay ka haysataa oo ilaa saddex iyo toban oday oo reer jubbaland ah ayaa jooga oo qaybtaas ka tirsan qaybta ka labaad waxaa weeye waa qaybtii ayagana xildhibaanada jubbaland halkan ku dhisay oo u badan wakiillo inay ka yihiin intaas saxiixayaasha kale saddex iyo tobanka jooga mahaane saxiixayaasha kale ee boqol iyo soddon iyo shanta ka tirsanaa ee ku nool qaybaha kale ee dalka dowlad goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle south west iyo gobolka banaadir ama caasimadda magaalada muqdisho halkan saaad og tihiin shanta beelood formula waxaa loo bixiyey ayaa deggan dhanka kale guddiga ay samaysteen xubnaha musharaxiinta ee ka soo horjeeda madaxweynaha hadda talada haya ayaa iyaguna ku dhawaaqay liiska shan iyo toddobaatan xubnood oo ay sheegeen inay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland waxaana liiskaasi warbaahinta u akhriyey guddoomiyaha guddiga doorashada garabka musharaxiinta iyo mucaaradka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo axmed aadan cabdi oo loo yaqaano xildhibaan caabi samayntii habraaca iyo shuruudaha kadib la tashi iyo siminaar odayaasha ah ayaan qabannay howlihii socday dabadeedna waxay soo gaadheen in foomamkii la qaybiyo odayaasha dhaqankuna ay nooga soo jawaabaan halhal xildhibaan booskiiba hal xildhibaan noo soo gudbiyaan alxamdulilaah shalay ayuu liisku noo soo gebagaboobay halkan ayaan ka akhrin doonnaa xildhibaanada ay soo magacaabeen golaha badbaadada jubbaland oo ka kooban toddobaatan iyo shan xildhibaan isla wararka jubbaland intaynaan ka bixin waxaa iyaguna dhowaan magaalada kismaayo booqasho ku tegey wafdi ka socda beesha caalamka oo iyagoo alla fahaantoodu halkaasi u tegey xalow helidda khilaafkaasi waa kan mar kale wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ujeeddada wafdiga uu hogaaminayey wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ambasador james swan ayaa ah sidii ay xal ugu heli lahaayeen khilaafka hareeyey hanaanka doorashada madaxtinimada jubbaland xubnaha wafdigan waxaa sidoo kale ka mid ah wakiilka midowda africa ee soomaaliya ambasador francisco madiera iyo xubno kale oo ka socda wadamada daneeya arrimaha soomaaliya xubnaha wafdigan oo uu guriga martida jubbaland ee magaalada kismaayo uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha hadda talada haya ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland garabka musharaxiinta axmed cabdi aadan ayaa v o a u sheegay inay socoto waawaan laga dhex wado dhinacyada isku khilaafsan hanaanka doorashada jubbaland
shan qof oo rayda ayaa la sheegay inay ku dhinteen deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag kadib markii dablay hubaysanay ay rasaas ku fureen meel kaalin shiidaalka laga qaato ku taalla magaaladaasi wararku waxa ay sheegayaan in dadka dhintay saddex ka mid ah ay dumar ahaayeen iyadoo sidoo kalena rasaastoo ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale wariyaha v o eda khadar maxamed cakuule oo waraystay duqa degmada ceel afweyn cabdixakiim aw yuusuf ugu horeyna waxaa weydiiyey weerarkaasi goortu dhacay subaxii agwara sideedii barkii markay ahayd waa koox dableya oo kamida meel kamida beelihii islaayey kasirjeeda waa meel aankaadina oo gabaari laga sileersanayey rasaas ku furay halkaa waxaa ku dhintay shan qof oo saddex dumara iyo laba nin baa ku dhintay shan qof oo kale waa ku dhaawacantay qaarkoodna weliba ilaa hadda dhaawacooda celishahay laba ka mida dhaawacooda celis wiiliga gabadha dableydu ma magaalada gudaheedun bay kasoo baxeen ma dibadday kasoo galeen sidee wax u dhaceen
de magaalada magaala dadku way iska wada degan yahay guryaha xilliga ay arintu dhaceen xilliyadii bandooga ciidamada sida gaarka ilaalin jiri mayna waxay xilli arooriya oo dadkoodi quraacdii la isaga kalcaw laiska adeeganayo xilliga badan ciidanka ay si gaara u feejiryihiin habeenimadii iyo gelanka dambe xiliyadaas ciidamada si gaara u feejiryihiin waxu ilaaliyaan xilli lama filaan aan la filayn xilliga in rashada dhici karta buu ahaa oo dee arooridii oo dadka ka kala shaqo tiriyeen iska adeeganayaan bay ahayd dadka dhintay dhammaantood ma reer celaf weyn ba dhammaantood waa dadkii deegaanka celaf weyn may baxsadeen dableydii wada lagama baxseen mise ciidamada ciidamada cimaanka oo bileyska iyo milatariga isku jira ayaa ku jihaad jooga kolley hawshaana gacantii kula jiraan way wadaan ciidamaduna meelihii raadka lagu sheegay ama nimankii dhaqdhaaqa oo lagu sheegayna way daba joogaan iyagana ka horsegaynaa ciidanku wuxuu wax qaba qabta laakiinse dadaal badan bay wadaan ciidamada qaranka ee goobtiisaka jooga milatariga iyo bileyskale miyaa wax howlgal ahoo islaaminta la xidhiidha ama cid loo xidhxidhay ama magaalada ay ciidamadu ka sameeyeen miyay jirtaa iyadu way jiraan way jiraan laakiinse weli najiisadii ciidamada saraakiisha ciidanku inama jeedin najiisadii inama sheegin halkay soo qabteen maalintii kolley de kolley marka ciidanka macalgal sameeyey dad baa laga qabanaya dad baa la qabanaya qaar fadhiisan ha ahaadeen ama qaar kuwii ku dhow ha ahaadeen ama qaar dadkii dableeda xageetay ee leedooda ha noqotay de ciidanka waxba kolley marka hore waa la qabanaya cid waa la qabanayaa
marka tiradooda ma hubtaan ama maha laydima sheegin weli ugu dambayn magaaladu siday tahay
waad sawiri karaysaa meel awal dad kooban oo degmo yar oo dad magaalo yaroo kooban warashadii kale ay ka dhacday kala shaki iyo kala diis fara badan baa jira qof ilayka guryahoodiiba ku jiraan waa kala baqayaan qof waliba wax ka baqaya guriga hadii laga soo fara in xabad laga siriro shaki weyn bay gaartaa shaki weyn oo ayaa dadkii ay guryahooda ka kala shaqeeyaan dadkii jaarkaawada yaalan bay gaartaa
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa nagaynta waxaad mar kasta wararka iyo warbixinaha ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a ka dhagaysan kartaan boggeenna internetka v o a somaali com intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
saaxiib ciidla nuur ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sheekooyin ku saabsan soomaaliya oo ay ka mid tahay doorashooyin ka dhacay kismaayo ayaa weli inoo soo socda balse haatan kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo ibraahinow toddobaad kale toddobaadkan dhambaaladu way fara badan yihiin heese qurux badanna sida caadiyan aan usoo xullo dhegaystayaasha barnaamijkan ku xihan ibraahino waan u haynaa toddobaadkan bal dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya caashi wuxuu nooga yimid cabdicasiis muuse hooyo dahabo aadan iyo eedo aamino sheekh muuse iyo caruurteeda eedo faadumo sheekh muuse iyo eedo khatri sheekh muuse iyo cabdallah cabdilcasiis iyo maxamuud cabdilcasiis iyo cumar cabdicasiis iyo sacdiye cabdicasiis iyo caruurteeda xani cabdicasiis xani soomaali iyo waxay yidhahdeen hodan cabdicasiis iyo shukri cabdicasiis iyo aamine cabdicasiis iyo ugu dambaysta sadri xasan dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan mahad cumar iyo leyle cabdicasiis oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray aabe ismaaciil cabdikariin xasan iyo hooyo shariifo xuseen ducaale shiino ismaaciil cabdikariim cali ismaaciil cabdikariim waa dhammaan ilmo ismaaciil cabdikariin saney baa ku jira kiin baa ku jirta iyo sidoo kale anfac aadan cabdikariin iyo sareedo aadan cabdikariin xamdi aadan cabdikariin cabdiyo aadan cabdikariin leylo aadan cabdikariin iyo sidoo kale baaruud iyo faarax waa dhammaan ilmo aadan cabdikariin waxaa kaloo ku jira axmed ibraahin cabdi barre iyo sidoo kale xaliimo cabdi barre iyo xaybo cabdi barre nasteexo cabdi barre nuur cabdi barre farxiyo cabdulaahi cabdi xaliimo cabdulaahi cabdi iyo adeer aadan cabdikariin iyo adeer siraad cabdikariin iyo adeer ibraahim cabdikariin waa la badan yahay dhambaalka dad kale ku jira aan ku daro eedo cusub cabdikariin iyo eedo xaliimo cabdikariin eedo haybo cabdikariin eedo faadimo cabdikariin cabdiyo siraad cabdikariin iyo aadan ibraahim aadan iyo maxamed xasan xuseen iyo sucdi xasan xuseen iyo samsam cali cabdi iyo farxiyo cali cabdi dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda daahir ismaaciil cabdikariin iyo ismahaan cabdulaahi daahir oo lix iyo tobankii bishan agoost waaba shalay uun oo jimco ahayd ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo wiili caano gabar iyo caano aamiin weliba dhambaalkani waxaa lagu dalbanayaa heesta xamdi ee kuluc iyo saahda cali waa tahay waxaan ku faraxsanahay in heestaasi ay galabta ka mid tahay heesaha barnaamijka ku jira waa tahay dhambaalkan caasho waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasho cuud iyo ibraahim daandurey waanu idinka guddoona taa mid lamida ayaan idiin soo diraynaa waxaana haba yidhaahdeen dhammaan reer axmed sagaarow iyo reer qaalib sagaarow iyo reer kulmiye sagaarow iyo reer cambuure mire maxamuud cabdiraxmaan rakaaw mirwaaq iyo xasan saney shaanbow iyo waxay yidhaahdeen xaajiyo geediyo khaliif colaad dhammaan waxa ay taaniyo dhalasho ay u dirayaan bajiin cambuure mire iyo waxa ay yidhaahdeen cabaay caamey shalay oo waxay yidhaahdeen mataano ay ugu dhasheen degmada jimbiley ee gobolka hiiraan mataanahaasina waxaa loo bixiyey caamey iyo calaso waxay leeyihiin walaasheen caashicuud ayaan dhankeeda ka sugaynaa ducada maxaa ugu ducaynaysaa mataanahaasi mataanahaasi waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii soo kora ee kaalina qaada dhambaal qurux badan oo markana aan gacanta ku hay ibraahina waxa uu naga soo gaaray aabe abuukar xiraabe iyo hooyo maryan cali falaax sakariye abuukar khaalid abuukar amal abuukar iyo odageeda iyo caruurteeda niyaah iyo janna anise abuukar iyo odageeda iyo caruurtooda zaki iyo miya waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiya cali dhegey iyo caruurtooda cabdiraxmaan yabarow iyo ayo saciida cali falaax iyo caruurtooda muqbil ilyaas soomaaliya iyo kowthar iyo sidoo kale zina axmed faarax iyo odaygeeda cabdulcasiis iyo gabadhooda rayaan salaado macalin jeeb iyo odageeda cabdishakuur axmed iyo caruurtooda oo kale ah leyla sawaan zahra iyo maxamed raxmo caley iyo caruurteeda nuuradiin axmed qandac iyo xaaskiisa leyle axmed wehliye iyo caruurtooda iyo ugu dambayntii sahre maxamed casir qadhiib iyo caruurteeda iyo dhammaan reer qadhiib iyo magda cabdi cismaan waxay kala joogaan kanada iyo maraykanka waxaanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aamine abuukar hiraabe caddaan iyo kooshin saciid faarax faracadde oo arooskoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada kanada haddii la dhaho ibraahino markiiba dhigtaada soo jeesanaysaa oo ka ogahay waa tahay sagaalkii bishan agost ayuu dhacay ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaanay ugu duceynayaan in arooskooda alla uu ka dhigo mid ay ku noolaadaan farxadda ubad mu'miniin ahna kala hela baa la yidhi wiilii caano gabarii caanan oo nugu ducaynana ibraahinow aamiin waa tahay dhambaalkan caasho waxaa uu noogu yimid aabe siciid faarax cadde iyo hooyo suusaane cabdulaahi xaaji xasan iyo sharmaarke siciid faarax iyo maryan siciid faarax iyo maxamed siciid faarax iyo cabdulaahi siciid faarax cabdulaahi faarax cadde iyo maxamed faarax cadde iyo maryan faarax cadde iyo caruurteeda iyo faadumo faarax cadde iyo caruurteeda dadkaasi waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxaanay jecel yihiin inay tahniidayaan aamino abuukar hiraabe cadaan iyo waxay yidhaahdeen kooshin siciid faarax farcade oo arooskood uu ka qabsoomay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkaasi canada sagaalkii bishan agosto waxaana ay ugu duceynayaan arooskoodu inuu eebo ka dhigo mid ay bashbashi burooqa kala kulmaan eebana uu kala siiyo ubad qeyrqaba aamin dhaqdhaqaaqa laafi ah dadow anugu yaabaye waa heestii cabbaaryaha heestan caashoy fannaanin dhowra ayaa dib u qaaday laakiin galabta waxaan ciyaaraynaa asalkeedii waa kuma fanaanka hore u qaaday cumar nuur cabdulle uso
dhawaad dimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabaryaada isla gaaray dacalaada dimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabaryaada isla gaaray dacalaada gaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeela diidaan daayinkuma yeeline markii aan ku daawaday indhumeela diidaan daayinkuma yeeline daruur yahay adoo kaali nabiy darur yahay adowkaan nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro adokale nabi yuusuf dabadii daruur yahay adokale nabi yuusuf dabadii lama keeni dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira wanaaga dhalanka dowliilka dherarkeed daray baxay la moodiyo dhiginaanta socodkiyo dun wanaaga dhalanka damqaashada kalgacalka leh daday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay intaad timaaha dabatiyo dumar gebi ahantii intaad timaaha dabatiyo dumar gebi ahantii dhaloo dayaabaynayahay qulxulaa dhinacii dhambaalada haddii aan dib u jala ibraahino mar kale aan qaatee dhambaalkan quruxda badan waxa uu naga soo gaaray aamin dhambaalkana wuxuu nooga yimid seynab faarax cadde iyo caruurteeda zaharo faarax cadde iyo caruurteeda abshiro faarax cadde iyo caruurteeda xaliimo faarax cadde iyo caruurteeda ayeeyo xaawo xaaji xasan abti saciid cabdulaahi xaaji xasan iyo burhaan cabdulaahi xaaji xasan iyo habaryar yasmiin cabdulaahi xasan idil cabdulaahi xaaji xasan iyo saamiya cabdulaahi xaaji xasan iyo dhammaanba reer xaaji xasan ayeyo faadumo goox siciid iyo reer goox iyo dhammaan reer jaamaca takilo dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin dhammaan inay taaniid kal ilaaba gaarsiiyaan aamine abuukar hiraabe caddaan iyo kooshin siciid faarax faracade oo arooskooda uu ka qabsamay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada sagaalkii bishan agost waxaana ay leeyihiin waxaan kugu ducaynaynaa in arooskiina uu eebbe ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol farxad leh eebbana uda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan leenahay annagana aamiin ayaanu raacinayna ibraahinow heestan quruxda badan oo malaha laga yaabo inaad waay waayo maqli jirta laakiin maalmahan aanay ku soo marin ayaan arooskaas ibraahinow jeclaan laha inaan u hibeeyo waa heestii qormo aad iyo aad aad iyo aad magool iyo fanaanka cabdisalaad beerdilash
ay xareerdu qarisaad qamarey quruxdeeda leedeeurmaruub helayo uu qaaniidee ay xareerdu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaylege markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaylege qortaada reere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga isuuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadtaa qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqlo cisaabey mallaqdaay qabataa
qorraxdu aroortee qaar la soo baxdo ancaadku qarin baad umanow qabadeed leede qorraxdu aroortee qaar la soo baxdo ancaadku qarin baad umanow qabadeed leede
xabaryada markaad xagayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye waa tahay heestii qormo ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray isaaq maxamed nuur daqare mukhtaar maxamed maanishow maxamed moomo xamdi shariif caanise maxamed iyo axmed deeq maxamed iyo ismaaciil maxamed iyo hibe maxamed iyo faa'iise isaaq maxamed fayley dhammaan waxay hambali u dirayaan kal iyo laaba cabdiraxmaan geesey iyo muune xasan macalin oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka sagaalkii bishan agost ee sanadkan wiilkaas oo loo bixiyey mascuud cabdiraxmaan geesey waxay leeyihiin allah ka dhiga mascuudkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca soo kor ayaan ku leenahay bay leeyihiin aamin anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow dhambaal kalo qurux badan waxa uu naga soo gaaray xaliimo xaajiye barow iyo odaygeeda axmed faarax ruush iyo carruurtooda nuurto xaajiye barow iyo carruurteeda dictoresa caasho islaweyn iyo gabadheeda evelin iyo sidoo kale luul islaweyn iyo caruurteeda iyo dhammaan reer islaweyn cabdiqani xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisataar xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xaaji gacal ibraahim cali xayle axmed cali xayle wiilo shacayb iyo caruurteeda mahado yalaxow iyo caruurteeda mulki baadiyow iyo odaygeeda xasan muudey iyo caruurtooda safiyo baadiyow iyo odaygeeda cali xasan iyo caruurtooda iyo xaliimo baadiyow iyo odaygeeda saciid jimcaale iyo caruurtooda iyo ugu dambayntii ruqiya cali maxamuud iyo odaygeeda cabdulaahi xaaji cali iyo caruurtooda dhammaan dadkani oo meelo kala duwan oo caalamka jooga waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan aamina abuukar hiraabe caddaan iyo kooshin saciid faarax faracadde oo arooskoodu ka dhacay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada sagaalkii bisha agoost ee sannadkan waxaanay ugu ducaynayaan in arooskooda uu alla ka dhigo midkay kala kulmaan farxad bashbash iyo baraare wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta kale ayaan dhegaystayaashan u hayno waa xamdi waxaa wadajir ugu luqaynaya maxamed axmed kuluc iyo saadaca ciisaha kalgacalkeenna xashaaye guurkeenna qaryasamo ku waarikeenna sidii xawaayo aadan rabbiga isu kan xulay sidii xawaayo aadan rabbiga
urar caynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta isxaq dhawrka labadeena urar caynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay sidii haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay wax xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba wa xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba lagu mutaystarabbigeena xaakimahe xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya adiyo aqoonteena xaragadii arooskeena xornima isku dhaqadkeena xikmadiyo aqoonteena xornimadii arooskeena xornima isku dhaqadkeena xalaal weeya bara kale oo laha anmala xalaal weeya bara kale oo laha anmala حق نور شراسكن وحياة قيمة ليه حق الوضع حدا يدا ندم حرانا يا قليل حق نور شراسكن وحياة قيمة ليه aqalwada hadaayada dadab xidhan ayaad geli gogoshuna xariir tahay gogoshuna xariir tahay waxaan filayaa heesta xamdi codadka kuluc iyo saado cali in dhegaystayaal badanoo barnaamijkan dhegaysanaya gaar ahaan kuwa aqalgala inay si weyn uga helayaan dhinaca dhambaalada mar kale aan ku leexana ibraahino dhambaalka ugu dambeeyey dhinacayga ibraahino toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray annagoo kale ah baa layidhi adeer xasan xaashi xaayow iyo eedo maryan xaashi xaayow iyo sidoo kale eedo shamso xaashi xaayow iyo dhammaan reer ilmo xaashi xaayow hooyo wiilo cabdulaahi hooyo daah maxamed janna gale xabiiba cabdi xaashi iyo qoyskeeda cabdul cabdi xaashi iyo xaaskiisa doctor xasan nuur cabdi xaashi iyo xaliimo cabdixaashi iyo qoyskeeda faadumo cabdixaashi iyo qoyskeeda iyo sidoo kale usaama cabdi xaashi iyo yuusuf cabdixaashi iyo xaayow cabdixaashi iyo cabdulqaadir axmed sheekh xasan abwaan cali axmed sheekh xasan hodan cabdi xaashi iyo cumar cabdixaashi aamine cabdixaashi iyo ugu dambayntii ruquya cabdixaashi iyo dhammaan baa layidhi ilmo cabdixaashi meel kastoo duniyada ka joogaan waxaana intooda badan ay joogaan baa layidhi soomaaliya kenya maraykanka iyo swiden waxaanay tahaniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan oo dhalasho ah aabe cabdi xaashi xayow iyo hooyo farxiyo axmed sheekh xasan oo soddonkii bishaanu soo dhaafnay juulaay ee sanadkan ay gabadh ugu dhalatay dowlad goboleedka galmudug baa layidhi gaar ahaan caasimadiisa dhuusamareeb waxay leeyihiin soo weyne oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhammaalka ugu dambeeya gacanteeda caasho wuxuu noogu yimid aabe cabdi axmed sheekh dhaloweyn iyo hooyo seynaba cali cabdiraxmaan iyo maxamed cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed caruurtiisa iyo xaaskiisa deeqa maxamed wacays cabshiro cabdi axmed odageeda xuseen maadey iyo waxay yidhaahdeen samsam saalax caruurteeda iyo odageeda iyo balqiiso xasan saalax caruurteeda iyo odageeda iyo eedo shamso axmed sheekh iyo caruurteeda iyo eedo faadumo axmed sheekh iyo caruurteeda zahre maxamed cabdi iyo axmed cabdi axmed iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan waxa ay kala joogaan kismaayo iyo washington waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mubaarak cabdi axmed dhaloweyn iyo farxiyo siraad oo gabar ay ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaas oo loo bixiyey saxarle mubaarak waxay leeyihiin soo barbaar noqo oo tii soo weynaata oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba waxtarta aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahinow waan ku rabaa run makaa tahay waa laseebinaya ibraahino meeshaan ciyaar ciyaar ma taalo waan ku rabaa iyo run makaa tahay meel islama galaan runta iska sheege waan ku rabaa haddaa i tiraada haye ma la soo booda waa in la dhahaa run makaa tahay haye waa in la isdhaariyo marka codka macaan fanaanada waxaa ku luuqeynaysa lul jeelaani iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinla socodsiinayey caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandure intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono haddii aad leydmo toddobaadka dambe sidaa iyo
waayahay waxaannu dhegaystayaal aad iyo aad uga cudurdaaranaynaa in warbixintii doorashada jubbaland ee magaalada kismaayo nooga imanaysay ay noo suurtageli weyda inaan galabta idiin soo gudbinna haddii la idhaahdo idaacaddeeda fiidka ayaad ku maqli doontaan halkaasna waxaa ku eg barnaamijkii hambalyadii heesaho nala socodsiinayay daanduure iyo caashucud sidoo kale waxaannu soo gebagabaynaa idaacaddayadii galabnimo oo ay wadajir wadeen anigoo ah maxamed cabdi nuur xasan nuur iyo dhinaca soo saarista inoo joogay bashiir abikar intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo